kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a jiir ama doolli waa qofba sida uu u yaqaanee oo la sheegay inuu wakiil noqonayo islamarkaana soo bandhigay hibooyin bulshada ku caawin karo waxaa soo baxay oo iminka jira oo lagula hayaa beerta xayawaanka lagu xanaaneeyo ee san diego ee jiir ama dooli hadba soomaali dadka ay u taqaano magaciisana la yidhaahdo runa oo u noqday tusaale iyo danjire jiirka guud ahaan sababta uu jagadaasi ku mutaystay iyo weliba noocyada shaqo ee uu qabto oo iyagana lama filaan ah barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa ninka washington iyo wadamada shisheeyaha laga soo wajaafay werwerley ku meersanay allahayo wacaal iyo war maxaa ku kala maqan gayada la weecshay durdurka iyo wiyeerkay waraabkiisa habileed inta looga waakaday wartaani ka cabteen loo daray wadaantiiyo wadartay waxay shiishee jaraheeda wadatana allahayo wacaal iyo war maxaa ku kala maqan waa maanse laga curiyey waxaa kala haysta dhalinyarada qaran joogta iyo weliba qurbo joogta wadanka u guur doonta sidoo kale waxaan idii hayaa oo dhegaystayaal caawana aad maqli doontaan barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal soomaalida ayaa hore ugu mahmaahday ninkii noolo maxaa aragti kuu laabanay jiirka ama dooliga waa qofba sida uu yaqaanee oo ah xayawaana sumcad wanaagsan aan ku dhexlahayn bulshada gaar ahaan marka loo eego manaafacaadka laga helo iyadoo aynu ka wada dharagsannahay waayaha ay kala mutaan bulshada gaar ahaan burburka iyo weliba khasaaraha uu hantida dadka u geysto hase yeeshee waxaa isa soo taraya faa'iidooyin iyo weliba manaafacaadsi la tilmaamay inuu bulshada u leeyahay khaas ahaana shaqooyin gaara uu qaban karo waxaana dhegaystayaal xusid mudan in qaar ka mida warbaahinta dunida kuwooda ugu caansan ay maalmihii lasoo dhaafay ka warramayeen jiir ama doolli la sheegay inuu noqonayo wakiil islamarkaana soo bandhigay awood iyo weliba karti gaar ah oo uu leeyahay inuu bulshada ku caawin karo waxba yaanan sheekada idinka dilin aan soo dhoweeyo wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan isha soo mariyay islamarkaana inoo haya aad iyo aad ayaad umahadsantahay cabdixakiim maxamuud shirwac waa hagaag cabdixaafid dee maalinba meel bay joogtahay maantana waxaa la sheegayaa in uu jiir noqday wakiil amaba danjire ama waxaa afka qalaad lagu yidhaha ambasador bal jirkan iyo sheekadiisa nooga waran cabdixakiinow mar kale aad ayaad u mahadsan tahay horta wadamadan reer galbeedka cabdixakiinow xayawaan badan oo deegaanadeeniina joogay oo meelaha iska mari jiray oo aan hawlo badan iyo aan badooda la geli jirin ayaa maalinba maalinta ka dambaysa wax cusub ay kasoo kordhayaan waynu ka warhaynaa caadiyan inagu waxaynu naqaanay eyda oo kale inay ka mid yihiin xayawaanka sida aadka ah loo rabaysto waxyaabo badanna qabta muddo taariikh dheerna soo jiray in lagu shaqaysto eyda marka waa xayawaanka u badan ee aan rabaayada gelin ee duurka ku nool waxaa soo baxay oo iminka jira oo lagula hayaa beerta xayawaanka lagu xanaaneeyo ee san diego ee jiir ama dooli hadba soomaali dadka ay u taqaano magaciisana la yidhaahdo runa oo u noqday tusaale iyo danjire jiirka guud ahaan waa hagaag san diego waa gobolka california waddanka maraykanka marka cabdixaafid siduu tusaale iyo ambasador ama danjire ama wakiil ugu noqday dadkan muxuu qabtaa jiirkani
cabdixakiinow jiirkan iyo dhowr jiir oo kale oo ama dooli oo lagu tababarayo africa waxyaabaha loo tababaray ee ay qabtaan waxaa ka mid ah howlo badan oo intii hore eyda lagu yaqaanay oo ay ka mid tahay in ay ogaadaan haddii ay jiraan waxyaabaha qarxa oo kale oo lasoo qariyey haddii ay jiraan miinooyinka goobaha dagaaladu ka dhaceen lagu qariyo meelaha lagu tababaray ee lagu tijaabiyena waxaa ka mid a dalalka angola oo africa ku yaala iyo mosambique oo sidoo kale africa ku yaala iyo dalka cambodia oo ku yaala beriga fog jiirkaas waxa loo teebabaray inuu uriyo oo uu ogaado waxyaabaha qarxaya iyo waxyaabaha iyo xataa xayawaan lasoo dilay oo lafihiisa ama hilibkiisa la doonayo in si tuuga ah loo dhoofiyo aad iyo aad waynu naqaanaa cabdi xaafidood dee jiirku aadamaha gudihiisa sumcad wanaagsan kuma leh dad wax ka dalooliyo meel wax ka cuno gurigu rabsho dhibaatadaasaa inta badan ay bulshadu ku yaqaaneen oo intaa waa la siryan jiray haddaba waxaa la leeyahay jiirkiibaa inta la carbiyo noloshii qayb ka qaadanaya oo dadkii badbaadinaya nolosha noocaasa wax badan ka qabanaya
si fiican cabdixakiinow marka qofka bini aadamka maskaxdiisa uu jiir ku soo dhaco ama dooli waxa u sawirmaya dee bahalkii yaraa ee foosha xumaa ee dhogorta lahaa ee dheeraynayey ee marba meel gelayey hawshiisuna ay badnayd sida aad sheegtay meel uu cuno iyo wax uu dilaaciyo laakiin jiirkan iminka ruunana ka mid yahay waa jiirarka laga helo magaalooyinka waaweyn oo weliba ka weyn oo ka dhogor badan oo xataa qaab muuqiisuna uu ka yara baqdin badan yahay kuwaas ayaa loo tababaray in ay hawlahaasi fuliyaan waxaa dhacday in dalka vietnam oo kale cabdixakiinow in hilib ka mid a hilibada sida aadka ah lagu cuno dalka vietnam iyo shiinaha oo xayawaan yar oo duurgal ah in la qariyey oo jiirkaasi uu ogaaday markaa dadkii tababaraya waxay xitaa sheegeen in dadka tababaraya iyo cabdixakiin oo dadka kale xataa inuu jiirkani kala yaqaano waxay ka hadleen xitaa qaabka uu wax u urinayo inay tahay qaab mucjiso ahoo cabsina ku jirto haddana dee dee waa jiirkii ama dooligiiyo dee hawl qaran haya cabdixakiinow aad iyo aad dee xaaladda markay halkaa maraysa cabdixaafidow awal baalkii laga ordi jiray ama la eryan jiray ama dee bisada ama mukulaashabale inta guriga la keeno la ugaarhsan jiray isaga isna aan soo joogsan jirin haddiiba uu qiimahan yeeshay dee adduunyadii inuu xoolaaba ka mid noqdo ma laga yaabaa oo la kala gurto waddamada aanu ku noolayn la geysto qaabka loo dhaqayo iyo noocan iyo urursigiisa waxaasoo dhan inay adduunyada hawl kale kusoo kordhiso isagii dib loo ugaarsado
cabdixakiinow haddii tababarkan si dhab ah loogu guulaysto weliba waxa aan ku waxyaabaha uu qabanayo oo iminka la tijaaminayo waxaa ka mid ah sidaan qaarkood hore kugu soo sheegay in waxyaabaha qarxaa inuu ogaado miinooyinka meesha ay ku aasayin inuu ogaado xataa waxay doonayaan meelaha labatriga ah ee xanuunada lagu baaro in la geeyo oo la tababaro oo uu orayo xanuunadaas iyo waxaas marka dee in la kala iibsado oo weliba de jiirka noocan ah dee lacag suuqa lagu kala siisto ayaaba dee dhici karta haddii hawlahaas uu jiirku ku guulaysto gaar ahaanna de sida aadka cabdixakiin loogu hanwen yahay waxa weeyaan dhulka miinada ku aasan tahay maadaama oo haddii miinadana uu isku taago miisaankiisa iyo awooddiisu aanay qarxinaynin laakiin uu meeshii urinayo uu faalayo kadibna la keenayo dee qalabkii lagu saarayay miinadaasi meesha ku aasan marka dee filo inuu qaali noqdo jiirkii meesha lagu arka cabdixakiinow eryan jiray aad iyo aad cabdixaafid n waxba dee hawl bay leedahay ama marka tallaabo la qaadaba tallaabo kalaa kaa hor imanaysa amaba talo kalaa imanaysa n hawliba waa tataagane dee baalkiiba la carbi ummaddii ku soo biir shaqada noocana muhiimadda muhiimadda intaa lagle ummaddii u qabay su-aasha taagan waxa weeyaan baashii jeclayd ee baalkan lagu carbiyeyna ugaarsatee bisada ama mukulaasha ahayd yaa ka ilaalinaya maanay qodobkaa laftirkeedu in laga fikiro maanay noqonaynin
cabdixakiinow jiirkan inta uu leegyahay iyo sida loo naaxiyey iyo sida loo daryeelay waxba dhici karta bisada lafteedu inay garan ma weydo inuu jiir yahay waxan iyo in kale lafteedu oo muran ka galo marar badana cabdixakiin oo kabaladaha qarsoon ee meelaha laga daawado waxaaba lasoo saaraa jiir weyn oo bisada laftiyadii ay ka cararayso laakiin waxa kaloo dhici karta sidaynu barnaamijkan mid kuwii ka horreeyay mid kamid a uga uga hadalay waa tii dagaalka weyn la galay ee jiirka iyo magaalada new york waxaaba dhici karta in suuq halkaa loo helo oo qoladii reer new york la yidhaahdo war jiirkan ha naga sumaynin ee noo soo waarida oo xagga keena aanu tababarne
aad iyo aad in maxaan ku idhaahdaa qolada ay ku badata idhaahdaan waar ina baalkina soo dhaafiya marka waaba sheeko cajiiba cabdixaafid aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa mar kalaan ku leenahay cawaysin wanaagsan adiga ayaa mudan cabdixakiin sidoo kale cawaysin wanaagsan markana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta xasan aadan samatar iyo weliba xaliima khaliif magoon
taagay ugubli ciidana ka dhigay gogol webiyada cartamayo cirsyada bad kaga xidhin iyo buuraha culul webiyada cartamayo cirfyada bad kaga xidhin iyo buuraha culus amrigeed adduunyada waxa jira col iyo nabadi cayriyo ilxoolaane amrigeed adduunyada waxa jira col iyo nabadi cayriyo ilxoolaane iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calamka kuu qoran una seegi maaye عاشق ضايع أدنى حلبك كو قرن عنا السيق معي عاشق ضايع
عشقوا إلهي عبد أن تشوجا أدم عندك القوي عشقوا إلهي عبد أن تشوجا أدم عندك القوي حاول عدكس إيه فرعنا طلق الإيدي عشق الله أولي حاول عدكس إيه فرعنا طلق الإيدي عشق الله أولي عاونا من وشهد شاهد علمي قولا كفادين وعن عاد المايل يعشق اسمايل
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka codkooda inoogu soo gaarsiinayeen magool iyo weliba xasanaada samatar islamarkaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii soconno boqolaal soomaaliya oo ku dhaqan wadamada qurbaha gaar ahaan haba ugu badnaadaan qaaradaha yurub iyo ameerika ayaa xiliyo kala duwan qaar badan oo ka mid ahi ay deegaamadii markii hore ka yimaadeen dib ugu laabtaan gaar ahaan xiliyada xagaaga iyadoo qaarkood ay maalgelin ku sameeyaan qayba uu ganacsigu ka mid yahay halka qaarkoodna qofba waa muraadkiisii ay ku guursadaan amaba ay qoys cusub ka yegleelaan hase yeeshee waxaa jira sheekooyin iyo doodo xiliyada qaar ka soo noqda iyadoo oo dhallinyarada waddanka jooga ay ka cawdaan in qorshayaal dhanka guurka ah oo ay lahaayeen ay qurba joogtu ka soo duldegaan islamarkaana ay hal bacaad lagula seka dhigaan haddaba yaana sheekadayda ka dilina yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale waxa uu ka mid yahay dhallinyarada suugaanyahanka ee ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana uu maanse uu ka sameeyey sheeko sida uu ii sheegay ku dhacday wiil ay saaxiib yihiin oo haweenay uu rabay inuu guursado wiil kale qurbaha ka yimi uu calafku isku daray warakaca jacaylka ka- ka darana waa tinaca waa kan aynu caawa u soconno waan gartay markaas uu nin dhallinyarahoo jacayl dhulkii ku nool oo iska degan baa tusaale ahaan oo kale gabadh buu la sheekaysanayay dhaqaalihiisa waad iska dareemi kartaa dabeetana gabadhaa xabay isla meel dhigan wuxuu ugu talagalay markii waxay isu gaadhaan laba sano ama saddex sano kabacdi ama sanad iyo bar kabacdi inuu intaa yar isu geysto dabeetana uu gabadhaa guurso ninkaas isfaasar ku yagleesho waan gartay waa qorshihiisii gabadhiina cadiga- ballan baa u xidhna hadduu markaa wax dhamayn lahaana waxaa laga yaaba inuu jeebkiisu yara xidhayo inun baa dibadda ka imanaya gabadhii oo dabeetana gabadhii bay sarkayaan wuxuu dhi anigu heblayo dibaddaan ka imu ka galaya ba arrin kaleba ma hayaba wax beli dibaddaan ka imasan gaabtu ka soo qabanaya hawshiiba oo marka waa laga soo duldegayba gabadhii waa laga soo duldegayba niyo dumarkuna bal anagu marka qurbax kan la joogo ay ereyga dibaddaan ka yimi haye aad bay aad bay ugu nugul yihiin dee saw raggiiba uma nuglo maxaan ku dhahaa hadday de gabadhi timaado iyadoo gabadhiiba ilaashanaysa ninkan ay wacad iyo ballan wada galeen un isag ma guursanayso warniyo dee taa laftiri waa taa taa- taa laftiri cabashadeedu waa jirta laakiin taas waa xero fara ku tiriso weeyaane Waa la- Gaatooyada. Ee, xagga ee, xagga kale u badaya cabdixakiino we xagga haweenkaa loo badan yahay haye kadibna see u barakacayaan maxaa dhacaya dabeet da- dabeetana habeenkii ninkii dhammaaya saddex sano afar sano inta ay soo wada sheekaysanayeen wax soo meel soo wada dhigteen ballan ay ku kala tegeen dabeetana ballantiisa sikin qura ama hal minid buu dabeetana hal bacaad lagu lisa kaga dhigaya ama hal maalin inuu taala kulma kaga dhigaya marka ninkani dibaddu ka yimi waan gar dabeetana nimaanu saaxiibane cabdixakiinow haye ragguna waa laba oo marka nimanka dhalinyarada ha sheekaysanaya nin waa nin galaangal fara badan xagga dumarka u dhaho ninkaasoo kale haddii aqal ka dumo oo kale waxaa laga yaaba siduu kasoo qabto way fududahay baa la dhahdaa laakiin waxaa jira rag xoogaa iska yara xilxidhan haasaawaha oo aan dumarka galaangal fiican u dhahayn oo haddii aynan isfahmaan oo intaa dabeetana uu arrinkaasi ukaarkaasi dabeetana uu u socon waayo waxoogaa ama uu ka yara gubto hantaaqada ku dhacday si uga soo qabtaaya way adag oo aanay uguba dambaynba aanay ugaba dambeyn haddaba nin aanu saaxiibo nahay oo qoladaa damba qolada aanay ugu dambaynin qolada aanay uga dambayna haye ayaa cabdixakiin u geelaysa cirka lagu maalay waa la barakiciyey sikada kuma garatee si kale kuma garatay waa la berkiciy war uu kasoo qabtay in muddo ka bacdi haye arrintiibu dabeetana dhowr jeer igala hadlay oo markaasi uu yihi warna yo yaasiin wallahi arrintaas ayla kulanto dabeetana markaasi aan dareemay inay yacni riiqdii muddo ma garanaysaa arrintaa ma garanaysaa oo ka soo gaadhay haye arrinta inaad irmadi wuxuun iga sidaahid moogtay oo ninkuna waa nin gabiya markaasaan kuli war mareefkaaga ku cil dhexdiisa ahay isaguna waa sugaanyahan oo waa waa waa gabiya isaguna waa nin isaguna waa nin suugaayahan oo gabiya haye adigu ku somicin dabeetana bay marka markaasi uu- wallahi arrin- ha ha marka anigu hiili soo diray waan gar marka maanse yaroo warla la yidhaahdo ayaad gow ka siisay ayaa ha ayaa gow ka siiyo ninka arrinkiisaan kaga hadlayaayo warle waxay kaga hadlaysaa waxyaaba fara badan oo kala war oo haddii shay weliba sheegi kari uu ogaan lahaa wuxuu kaga sii talageli lahaa moogtay laakiin aan ogeyn oo midba mid ka dalo ka dulminayo moogtahay waan gar warle waxay odhanaysaa weligeedba aadmigu weligeedba aadmigu inkastuu walaal iyo gacal iyo tol wada yahay wacdaraha adduunya wacdaraha wacdaraha adduunyada maxaa weyla ciilkiiyo warmahoodana isbaday maxaa werafka boobka iyo carta iyo wirta isbaday weyraxa nin dagan iyo damacnimo wata isbaday ugartiya istiidada ableyd iyo wareentada isu wada lisanayana allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan wadaasha carartee horarkiyo waraabaha laga waabi waaye weeraha dadqaadka allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan weganuu rag dhowrtoo jiilaalka weyd iyo webxiyaha traagka laga jiray wereeco wilihii ku dhabar jabay ninka washington iyo wadamada shisheeyaha laga soo wajaafay werweriyey ku meersaday allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan ganyada la weecshay durdurka iyo weyeerkay waraabkiisa habileed inta looga waakaday wartaanay ka cabteen loo daray wadaantiiyo wadartay u heshiisay jaraheeda wadatana allah iyo wacal iyo war maxaa ku kala maqan dad wadaage caashaq ah axdi weyna wada galay wejiyadu jacaylkay isku waafaqeen iyo carqadaha calafka intuu weerar soo dum waqti kooban kala dira allah iyo wacaal iyo war maxaa ku kala maqan sumalka iyo wankaygii kiba calacalaya ma ogtahay xulahiya sumalka iyo wankaygii ninka lagu wareejiyey waaxiyeysanaya waqalkiya daruuraha weylaalis loo dhigay iyo wahanka quusta ruuxayga uu heshada allah iyo wacaal iyo war maxaa ku kala maqan welwelada ciyaarta iyo farxadda iyo washeeriga ninku waa bariistiyo ninka qaba walaacii waayuhu ka heshiya wadhadiiyo tabaalada wadnihiisa diifaan allah iyo wacaal iyo war maxaa ku kala maqan gacankii badweyntiiyo wabaweydin kala xidhay waayaba irmaan tadweerka u culaysee wareerkiiyo naftayda ha kullumin walaacii tabashada ka waantow waa ceensa samirka waxyigiyo qoraalkii ha ka caawin wareegtada wehelka iga maqanow adigana wanaag iyo waariga ladnaantii inaad nabad ku waartiyo ducanku wadgeeya waxa dhacay kasoo kabo sidaasuu leeyahay cabdixakiin odbaa way oo marka waxa weeyaan waxa dhacay kasoo kabaa tiri ninkii oo isu waxa dhacay kasoo kaba buu leeyahay oo de hadday waxa kale dhaceen haye yaanay kula tegi Anigu- aniguna samir baan qaadanayaa Ad- adigana de halkii dambe ilaahay ku mariyo haye Al- allah ha ku barakeeyo buu le dabeetana ducuu dabeetana ka daba diraya war hadday sida ugu wanaagsan gobonnimadii ku jirto waan isa gobonimada ku jirto waxaan xasuustayba heestii ninka damacu raacee dooqoo calanka saartee kugu gacan dambeeyana aan Ah.
dardaaran siiye dusha nabar ha Daana taasi siiye Ah, hanuuniye hanuuniye hanuuniya aad iyo aad marka iyo een, dadkii kala geeliya gamaan farsiya ku gelbinaya ducaan gaboobaya ku Ducaan gaboobay gelbinaya wax ku kuniya gelbinaya.
baarmaxaya ku gelbinaya ari ayaan kuu gelbinaya marka ducaa gow laga siiyo waxa la yidhi de bal adiguna soo Marka- kaba adigana meel wanaagsan allah ha ku mariyo ha markaas juxuu ku shagootay inaan taasuu ku nabadgelyanaya wareeba hadday sidaa u dhacdo calafkiina kala kaxeeyey marka ninkii sidaa ku baraka ducadana gabadhaa ka dabagee isagiina soo kabasho iyo maxaanku idhaa u diyaar garow ma soo kabtay markaayoo dee dib ma isu soo waa ka adaabay wuu kasoo kabtay cabdixakiin oo walow ay culays fara badan ku keentay maalmihii hore een, een, werwer fara badan iyo fikir badan oo dhinaca maskaxda magaranaysa expert afartii moogtay arrintaasi haye gadaal baa haddana markuu ilahayna tala haddana markuu ilahayna tala saartay maalmihii dambe waa kasoo qabtay markii dambe oo mar dambe yar ka bacdiba reerkan uu sameeyay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan yaasiin madaale oo maansadaasi nala wadaagayey markana aynu wada dhegaysanno codka fanaanada saada cali warsame
أدنى كوب بانعي أدنى إلى الجوزعي كنتي ونبصن عي عقل كان كويا أديقنا حبيت كادر بلا لا جوجتا كورو بلا لا جوجتا aqalkaan ku ooyan adiguna xafiiskaad urugada la joogta urugada la joogta haddana garan maayo weelku meeshuu ka imanaye haddana garan maayo weelku meeshuu ka imanaye indhaha goortaada saarteed ayaad iga jeesata ayaad iga jeesata jeesata indhaha goortaada saarteed ayaad iga jeesata ayaad iga jeesata jeesata sadadaanimaado ado durkayaan arka sadadaanimaado ado durkayaan arka haddana maadkaysatide ayaama kaadi weydeed ayaamo mari kaadi weydeed di weydeed ayaamo mari kaadi weydeed أخبار بعد صدتا أخبار بعد صدتا صدتا صدتا haddaba ibtilo waatane inaga afkara yaynoo sameeya haddaba ibtilo waatane ina afkarad I need you. Yay, no, Sameya. Yay, no, Sameya. Enough, God, yay, no, Sameya.
aad baan dhegaystayaal uga xumayn heestaasi aan idiin dhammaystiri kari waayo guud ahaana barnaamijkeeni caweyska washington intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo